shirka koowaad wacyigelinta cudurka dilaaga ebola waxaa ka qaybgalay odayaal dhaqameed haween iyo xubno ka socday ururada bulshada rayidka dhinacyada ka hadlay shirka wacyigelinta cudurka dilaaga ebola waxay sheegeen in cudurka ay u arkaan mid saameyn ku yeelan kara shacabka soomaaliyeed oo dagaalo iyo abaaro ay saameeyeen cabdulaahi maxamed shirwac oo ku hadlayay magaca ururada bulshada rayidka ayaa sheegay inay muhiim tahay bulshada inay iska kaashato khatar kasta oo dhinaca caafimaad darrada waxa weyaan haddaba inaanu ka fekerno in adeegii caafimaadka la helo yacni adeega caafimaadka inaan haddaba baahino ayaa loo baahanya maaha eeraboorka muqdisho iyo dekadda muqdisho kaliya inaan ku samayno laakiin waxa weeyaan inay waddanka oo dhan u baaho inaanu iska kaashanno oo salaadiinta iyo dadka ilaahay waxsiiyey iyo dowladda iyo bulshada oo dhan inay iska kaashadaan sidii adeegaasi hoos loogu daadejin lahaa xoog si meeshii wax ka dhacaanbaba loo ogaan karayo cudurkan kaliya maaha laakiin cudurro fara badan ayaa jira dad badan ayaa dhiigbax ku dhinta dad badan ayaa muxuua mataqaanaa dhalmada ku dhinta marka adeegaas inaanu xoojino shamso ibraahim boolis oo iyaduna ka mid ahayd haweenkii ka hadlay kulanka wacyigelinta cudurka ebola ayaa dowladda federaalka kula talisay inay feejignaan iyo ahmiyad gaara siiso ka hortegidda cudurka ebola waxaan odhan lahaa arrintan ha noqoto mid maaragtay oo si fiican wacyigelin culus oo dowladda la siinaayo shacabkana loo sheegaayo sida ay isaga hortegi lahaa ama isaga ilaalin lahaa ilaah wax ilaalin kareen in shacabkan masaakiinta loo sheego laakiin wasaaradda caafimaadka gaar ahaan ee qusayso arrinta wasaaradda caafimaadka gaar ahaan u qusaysaa iyo dowladda federaalka in ay ka warqabaan kaysaska ay ku mashquulsan yihiin inaysa culaas badan lahayn oo ummadda dhibaato ay u soo socoto oo loo ifiyo oo lagu qaaliyo dhagahooda laga hadlo in ay sameeyaan fasilitiyaashii xataa ilaahay nooma keenay berri hadday imaado xataa waxaan isaga ilaali lahayn meel walba in la dhigo fasilitiyaashii meel walbana la dhigo ka hortagii si aana loogu soo gudbin boqor faarax cabdi guure oo isaguna ka mid ah odayaasha dhaqanka soomaaliyeed ayaa madasha kulanka wacyigelinta wuxuu ka sheegay in cudurka ebola uu yahay mid halis ku ah bulshada soomaaliyeed loona baahan yahay in laga wacyigeliyo yacni cudurkan dilaaga ee loo yaqaano ebola waad ogtihiin cudurkan annaga hadda shabaab iyo dagaallo kale ayaa nagu dhacay oo qabali ah laakiin cudurkan hadduu soo galo hal maalin magaaladan ka tara billaha lagu duugaa la leeyahay dadka marka aas tabar uma hayne bal afka un ha laga wacyigeliya dadka oo
cudurka ebola ayaa cabsi badan waxaa laga muujinayaa inuu waddamo bariga afrika ku yaalla uu soo gaaro iyadoo soomaaliyana ay ku sugan yihiin askar nabad ilaalin u joogta kuwaasi oo waddamada ay kasoo jeedaan uu ka jiro cudurka ebola dowladda federaalka ayaa muddo dhowr jeer waxay ku celcelisay inay ka hortegayso halista cudurka ebola mukhtaar maxamed catoosh v o a muqdisho